Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada iyo internetka oad naga dhagaysataan v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti labaatanka bisha juun sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
qodobadaan idaacaddeenna fiidnimo idinku hayno waxaa ka mid ah askar ka tirsan bilayska soomaaliya iyo kuwo ka tirsan militariga dowladda oo la sheegayo in lagu dilay laba weerar oo xalay iyo maantaba ka kala dhacay degmada afgooye iyo tuulo kale oo afgooye u jirta afartan kilomitir
weerarkaas waa jiray saqda dhexe nimanka khawaarijta argaxisada hugus ay ku soo qaadeen intii nidaamka laga galo magaalada eh, afgooye waa sax askar meesha waa noogu dhimatay runt- eh, halkaasi laakiin nimanka eh, khawaarijta oo soo weeraray argixisada laftigooda waxay eh, ku waayeen rag badan oo miidad ah ay kaga tegeen waxaa kaloo nidin haynaa puntland oo ka hortimid dastuurka cusub ee maamulka galmudug ee lagu dhisayo cadaado jenaraal cabdi qaybdiid oo isna difaacay dastuurkaasi sheegayna in labada dhinac ay xuduudaha ka heshiiyeen sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii caawo kale aad maqli jirteen ee martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka ugu yaraan shan iyo toban ka tirsan askarta bilayska soomaaliya ayaa ku dhintay weerar maleeshiyada ururka al-shabaab ay xalay ku qaadeen saldhig ku yaala degmada afgooye oo soddon kilomitir u jirta caasimadda soomaaliya sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya oo dhimashadan xaqiijiyay ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay weerarkaasi ku qabsadeen shan baabuurta bilayska ka tirsan balse markii dambe laba ka mid ah laga soo reebtay Saraakiil- saraakiil soomaaliya ayaa sheegaya in ururka al-shabaab weerarkaasi looga dilay in ka badan soddon qof dhinaca kalena tuulo lagu magacaabo god doofaar oo degmada afgooye afartan kilomitir uga beegan dhinaca waqooyi bari ayaa waxaa la sheegaya inay ku dhinteen tiro ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen ciidamo gurmad ah oo baacsanayay maleeshiyada al-shabaab ee baabuurta ka qaatay saldhigga degmada afgooye
maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta qaxootiga adduunka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo layidhahdo uncr ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ku dhowaad lixdan milyan oo qof ay qaxooti yihiin tiradaasi oo ka badan tii sanadkii hore oo ahayd kow iyo konton milyan oo qof madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay maalinta qaxootigu ay tahay munaasabad xusuusinaysa maraykanka iyo caalamkaba in qiimaha weyn uu ku fadhiyo ama ay ku fadhiso nolosha qof walba oo ka mid ah malaayiintaasi qof ee guryahooda ka soo cararay hay-adda ayaa sheegtay in boqol iyo labaalabaatankii qof ee dunida ku noolba mid ka mida uu yahay qaxooti gurigiisa ka soo cararay
wararkaasna waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay haatanna soomaaliya ugu yaraan shan iyo toban ka tirsan ciidamada bilayska dowladda soomaaliya ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen weerar maleeshiya ururka al-shabaab ka tirsan ay xalay saqdii dhexe ku qaadeen saldhig bilays oo ku yaala degmada afgooye maleeshiyada al-shabaab ayaa weerarkaasi waxaa la sheegaya inay ku qabsadeen oo oo ay horey u kaxaysteen shan baabuurta bilayska ka tirsan saraakiisha dowladda ayaa sheegaya in laba ka mid a baabuurtaasi dib looga qabsaday ururka al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur cd ayaa v o da u sheegay in ciidamada dowladdu ay weerarkaasi ku dileen in ka badan so- soddon ka tirsan maleeshiyada al-shabaab Eh, weerarkaas waa jiray saqda dhexe nimanka khawaarijta argixisada hugus ay ku soo qaadeen Eh, runtii nidaamka laga galo magaalada eh, afgooye Eh, gaar ahaan jidka ka yimaada dhinaca baydhabo iyo walaweyn Eh, meesha mukayga la yidhahdo halkaasoo bar control ay ku lahayn ciidamada eh, booliiska soomaaliyeed iyo kuwa bermadka Eh, halkaasi weerarka waa jiraa waa gartay laakiin ila wareedyo ku sugan degmada afgooye waxay sheegayaan in askari ay ku dhimatay maxaad nooga biirin kartaa Eh, waa sax askar meesha waa noogu dhimatay runtii ilaahay maxaan ku rahdaa janadii firdows ha ka waraabiyo Eh, ehelkii ay ka geeriyoodeen iyo maxaan ku rahdaa qaraabadii ka mariiman ilaa ilaahay ka siiyay iyo asxaabtoodii Eh, koley ka gacan ka gardaran baa dishay Eh, halkaasi laakiin nimanka eh, khawaarijta oo soo weeraray argixisada laftigooda waxay eh, ku waayeen rag badan oo miidad ah ay kaga tegeen eh, dhowr iyo soddon ah Eh, hadda weerarka annagana kow malihin oo gobolka gedi iyo gobo- eh, gobolka maxaan ku rahdaa ee, galgaduud maxaa ku rabatay weerar ku qaadeen shalay marka saa laligeeda nimankeena maxaa ku raha bisha ramadaan waxbaa madax maray marka diintii ay ku yihiin iyo shacabkii soomaaliya iyo dadka sooman oo shacabka soomaaliyeed ah wa- waa gartay marka hada waa masiibo ilaahay cer ka soo riday weeye weerarkaasi maxaa kulita ayagu maxaa ku raha kama ayna faa'iidin wa- waa gartay laakiin sagaal iyo toban baa ka dhimata la leeyahay ciidamadii booliska ee saldhigaa ku sugnaa Eh, kulli taba dhowr askari meesha waa noogu dhimatay runtii ilaahay naxariisto ayagana kulli taba dhowr iyo soddon meesha waa miida maxaa waa kaga tegeen Eh, way jirtaa askar meesha noogu dhimatay waa gartay dhinaca kale wararka gobolka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in weerarka uu ka dhacay deegaan la yidhaahdo godoofaar oo lagu qaaday gaari ay wateen ciidamada militariga ah, halkaana ay askaru kaga dhinteen kaana maxaad nooga biirin kartaa buuro maxaan ku rahdaa ciidanka booliiska eh, ay lahaayeen degmada afgooye fadhigooda uu yahay Eh, halkaasi maxaan ku rahdaa in ciidamada xooga dalka soomaaliya usoo gurmadeen kadibna maxaan ku rahdaa ay ka daba tageen runtii ayagoo baabuur ka mid a maxaan ku rahdaa shidaal ka goostay oo sikaawo ah kadibna maxaan ku halkaas ayagoo maxaan ku rahdaa eh, ee, maxaan ku rahdaa ee, ku jiidaya gaarigiisi kaawo maxaan ku rahdaa waa laga soo bixiyey halkaasi maxamed dagaal ayaa ka dhacay Ee, halkaasi kulleyta maxaan ku rahdaa khasaare waa ka jiray marka saddex askartaa dhimatay way jirtaa oo saddex iyo tobanka askari ah Ee, saddexda toban ma hubi laakiin dhowr askari meesha inay noogu dhimatay way jirtaa Ee, runtii ee, ayadana nimankii khawaarijtina hede waad og tahay oo qof wuxuu haystay laga soo riday khasaarihiisa asagaa badan marke maxaan ku rahaa difaac ay ku jireen iyo waxay jiidanayeen baabuur baabuurka jiidan haddii laga soo riday macnaha halkaasi ayagoo qofna ka qofna waa inuusan nolol kala te- kala tegin baan filaynaa dee wixii la qaban lahaana ayagana ismidaami bay ku qornaayeen oo maxaan ku rahaa meeshay ku leedeen Ee, nimanka khawaarijta maxaan ku rahaa meesha aad aad bay ugu leedeen marka gaarigiina waa laga soo celiyey gacantoodii waa laga soo farmaroojiyey ciidanka booliiska dib loogu soo celiyey afgooya Wa- waa gartay guddoomiye sidaan la soconno degmada afgooye ciidamada dowladda soomaaliya gacanta ku haya ilaa walaweyn ilaa dhinacan kalena waxaad jirtaan eh, qoryooley marka ciidamadan al-shabaab ee soo weeraraya ee awoodda u lahayn ee afgooye soo galaan xaggee ka yimaadeen Eh, waa la socotaa gobolkan shabeelle hoose oo gobol ay candhada dhigteen oo inta ajaanibta lagu laayay oo maxaan ku raha dayaarada droniska iyo gargaalada tomhog iyo kuruuska ay laayeen kulli waxaa lagu laayay gobol shabeelle hoose wa waxa taasi waxay caddaynaysaa in nimankan eh, gobol shabeelle hoose inay candhada dhigteen oo islahaysiiyeen Eh, hadda waxaan eh, kuu sheegaya hadda inuu ku dhaawacmo weerarkan ugu dambeeya oo gaariga maxaan ku rahdaa lagu soo dhicinayo booliiska ay lahaayeen ciidamada militariga ay kusoo dhicinayeen uu ku dhaawacmay nin eh, te- de- de- magaalada tertorow ee, runtii amiirka ahaa ama taliya ee, dhinaca al-shabaab u ahaa nimankan hub
waa tahay gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose ayuu kaasi ahaa cabdiqaadir eh, maxamed nuur c d oo khadka taleefonka ugu waramayey waryaheenna maxamed colad xasan
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a maamulka puntland ayaa ka horyimid dastuurka cusub ee lagu ansixiyey shirka cadaado ee maamulka loogu sameynayo gobolada mudug iyo galguduud puntland waxay sheegtay in dastuurkan uu tilmaamayo in xuduudda maamulka galmudug ay gaarayso ilaa iyo gobolada gobolka nugaal puntland waxay kaloo sheegtay in maamulka cusub ee shirkan lagu dhisayo uu horseedi doono siday hadalka u dhigtay colaad ka soo cusboonaata dadka deriska ah ee nabadda ku wada nool warbixintan waxaa garowe ka soo diray wariyahayaga nuux muuse birjeeb
dowladda puntland ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay arrintaas afhayeenka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel ayaa sheegay go-aan ka soo baxay puntland in nasiib darro ay tahay in xuduudda maamulkaas uu yeelanayo la keeno nugaal waxaase soo baxday oo nasiib darro ah in lagu qaybiyey magaalada cadaado qoraal lagu sheegay dastuur iyo- ay ergooyin ansixiyeen oo lagu tilmaamay in xuduudda maamulka uu yahay gobolka nugaal arrintaas oo goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo u qaabilsan dhismaha maamulkaas dowladda federaalk soomaaliya haddaba dowladda puntland waxay horey u caddaysay in gobolka mudug waqooyigiisa barigiisa iyo galbeedkiisu yahay dhulka puntland islamarkaana dowladda puntland aysan u dulqaadan doonin cid kasta oo sheegata dhulka iyo dadka puntland ayna difaaci doonto sidoo kale dowladda puntland waxay u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed beesha caalamka in maamulka laga dhisayo cadaado cadaado uu yahay mid horseedi doona colaad sokeeye iyo dagaallo kana soo cusboonaada dadka deriska ah ee nabadda kuwada noola muddada dheer sida awgeed dowladda puntland waxay caddaynaysaa mas-uuliyadda dhibaatada ka timaada deegaamadaas inay qaadi doonto dowladda federaalk soomaaliya oo iyadu ah midda wadda islamarkaana hormuudka ka ah arrimaha shirkaas puntland waxay ka hadashay sidoo kale arrimaha federaalka waxayna mar kale ku celisay in laga weeciyey waddadii loogu talagalay
dowladda puntland ee soomaaliya waxay hore u sheegtay in nidaamka federaalisimka soomaaliya uu si toosa uga- uga weecday hannaankii hirgelinta federaalka soomaaliya loogu talagalay kaasoo ahaa mid ay heshiis ku ahaayeen ummadda soomaaliyeed lana doonayay in looga gudbo nidaam awood xoog badan oo dowlad dhexe ah ama centralism kaasoo laga dhaxlay burburkii qarannimadii soomaaliya sidaa darteed dowladda puntland waxay caddaynaysaa in haddii laga leexdo nidaamkii loo dejiyey arrimaha federaalka soomaaliya in puntland ay u bannaanaanayso inay dib u eegto arrimaha ku xusan qodobka afraad farqadiisa kow iyo laba iyo saddex ee dastuurka dowladda puntland oo ku aadan ka wadatashiga aayaha dadka puntland iyo dowladooda dad badan ayaa cabsi ka muujinayay maalmihii ugu dambeysay colaad ka dhalan karta arrinta kala xadaynta maamulada dalka iyo in maamul kasta uu tilmaamsado halka xuduudiisa ay tahay nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhinaca kalena jenaraal cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ka mida musharaxiinta u taagan madaxtinimada maamulka galmudug ee lagu dhisayo shirka magaalada cadaado ayaa isagu difaacay dastuurka cusub ee maamulkaasi ee dhowaan la ansixiyey wuxuuna sheegay in puntland ay dhinaceeda dastuurkeeda ku qoratay degmooyin sida uu sheegay ay wada degan yihiin dadka ka soo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug qeybdid wuxuu sheegay in marka maamulkan la dhiso ay labada dhinac isku iman doonaan oo ay tahay inay arintaasi ka iska oo ay tahay arrintaasi inay xalliyaan haddaba waryaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka taleefonka ee cadaado ku waraystay cabdi xasan cawaale qeybdiid wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal waxa uu uga jawaabayo hadalka puntland ka soo baxay maamulkan galmudug baa la yidhaahdaa sida lagu ogolaaday dastuurka maaragtay ergooyinka soomaaliyadu halkan isugu yimid ay ku ogolaadeen marka de shirkaasina muddo dheer buu soo socday waxaad la socotaan muddadaa uu soo socday ilaa maalintii la saxeexay walaalow ilaa maanta walaalaheen reer puntland madaxdooda iyo maamuladoodaba waxaa ka soo yeerayay warar aan ku fiicnayn derisnimada marka arrintaas ayadaahi runtii waa nasiib darro aad baanan uga xunnahay waxaan u arkaynaa walaal gef baan u arkaynaa waxaan u arkaynaa arrin aan meelna ka haysan shuruucda iyo nidaamka dalka marka sida loo dhigahayo ma ahan arrintaas ayadaahi laakiin cabdi dastuurkan gobollada dhexe aad samaysateen haddiiba aad doonaysaan maamul wanaag iyo deris wanaag waxaa ku qoran in xuduudda maamulkan ay tahay nugaal maxaad ula jeedeen arrintaa walaal annagu puntland lama oran dastuurka galmudug lama oran laakiin waxaa laga hadlahayo waxay ahayd mudug meesha la yidhaahdo waxaa xuduud lale waxa weeye waa gobolka nugaal weeye dastuurka puntland waxaa ku jirta mudug inay ka tirsan tahay dastuurka galmudugna waxaa ku jira inay xuduuddu tahay meesha la yidhaahdo nugaal inay tahay arrintaasna waxaa gaaray shirweynaha halkan ka socdo afarta boqol oo qof ayaa u codeeyey cod baana lagu mariye ma aha wax dad shaksiyaadii ama dawladda ama cid kale ay keeneen ma ahan haddaan niraahna puntland muxuu ahaa mudug ha laga tiro dastuurkeeda waxay noqonaysaa waxa uun macno laga samayn kara weye laakiin cabdi sidoo kale markaad fiiriso lahaanshaha dhulka ee puntland sida ku xusan dastuurkooda waxaa ku jira gobolka mudug oo dhan marka laga reebo koonfurta gaalkacyo degmada hobyo iyo xaradheere taasoo ka dhigan in inta kale mudug ay puntland maamusho markaas oo ma cadda in labadiinaba dhinacba aad sheeganaysaan meelaha dhinaca kale uu maamulo haddaad fiirisid khariiradda waxa weeye degmooyinka reer puntland ay sheeganahayaan degmada la yidhaahda galdogob waxa weeye in ka midi reer galmudug baa degan haddaan ka soo qaado mathalan bandiiroley oo laamiga hogtaa ku taal degmada kaleo ku jirta oo la yidhaahdo saddex iglo waxa weeye waa meesha caalka gawlalo waa saacqurun waa meesha la yidhaahdo laanwaaley yacni ilaa la gaaro magaalada yacni marka dhulkii magaaladii reer ha u badnaadeen laakiin waa la wada degan yahay sidoo kale degmada ay sheeganayaan oo ah jariiban waa deegaankeeda waxa weeye haddaan dhinacaani badnayn waa la wada degan yahay intaas oo degmo oo la degan yahay ayaa la yaqaan beeni ma shaqaynayso beenta ha laga yimaado aanu isku nimaadno maamulka galmudug halkan markay dhisanto madaxda ka dhisanta waxay la tahay reer puntland wixii concern ay qabaan waa la wada hadli karaa waa gartay cabdi een, eh, puntland waxay leedahay federaalkiibaa la dhinaca maray oo laga weecday Een, adigu maxaad ku macnayn kartaa maxaa laga leexday oo puntland ay qoonsatay waxa weeye b- eh, puntland waxaa la yidhi eh, muxuu ahaa waraabihii la teg la teg bartay laga dhig waaweeceed puntland dowladda federaalkay baadaa Eh, waxay baadaan madaxda qaranka madaxda qaranka loo caga jugleeyaa madaxda qaranka waxaa xaq ah in maalin walba ay ka saxiixaan waxaas marka dee wixii waantiiyoo kale ana laka samaysanhayaa oo dadkan eh, deegaanka ay leeyihiin oo masaakiinta ah oo aan hadda dagaalka u jeedin weeye waxaa la rabaa in lagu barakiciyaan u malaynayaa marka hadday dagaal ka fursan waayaan waxa weeye middaa dadka nooloo jooga waxanba iska oran doonaan laakiin annagu dagaal ma qabno
kaasi waxa uu ahaa jenaraal cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ka mid a musharaxiinta u taagan maamulka galmudug ee lagu dhisayo shirka magaalada cadaado oo khadka taleefonka isagoo cadaado ku sugan ugu warramaya waryaheenna maxamed colaad xasan
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmiya dib u furay xarunta aqalka dowladda hoose ee muqdisho ee ex ofigio governo oo dhowaan maamulka gobolka banaadir uu dayactir ballaaran ku sameeyey warbixinta waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste munaasabad maanta shan iyo labaatan sano kadib xarigga looga jarayey xaruntii exfisha guberno oo maanta si rasmi ah loogu wareejiyey dowladda hoose ee muqdisho dalkaaga dhiso dalkaaga dhiso waa mashruuc la tijaabiyo oo tijaabo baxay aan ku dhaqaaqno aan u wada guntanno qaaraamaadka la sheegay oo shaqaalaha dowladda hoose gunnada yarta ay qaataan ay ka bixiyeenna waa la arkay intay macno samaynayso dhammaanteen haddaan nahay xukuumad haddaan nahay baarlamaan haddaan nahay shaqaalaha rayidka ee dowladda haddaan nahay shaqaalaha kale ee muruqmaalka ah ee xamaasha ama kan ganacsatada iyo maxaan ku raha ganacsiga ka shaqeeya intaba inaan inaan inaan quurnoon wax yar ka bixino waxa yarka ahoo laisu geegeeyey magaaladan wax badan ay ka bedelaayeen kana dhisayaan haddii ala yidhaha waa dhiso karnaa aan u istaagno dalkaaga dhiso aan xaqiijino aan ka dhigno mashruuc guulaystay waaba guulaystay xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale baaq ku aadan in dalka maalgashi ay ku sameeyaan u diray ganacsatada qurbo joogta ah ee soomaaliyeed waxaana uu sheegay in dadaalka noocaasi ay ka faa'iidaysan karaan soomaali badan oo ay dalka shaqo la-aani ku hayso war dadka soomaaliyeedow waxaan idinkugu baaqayaa dalka dhismihiisa annagaana laga rabaa waa mas-uuliyad annaga aan leenahay mas-uuliyaddeenna yaanan ka cararin aan qaadanno xoog iyo xoolo waxaan leenahay dalka aan ku dhisanno xooluhu waxba inaanay noo telayn waa aragnay markii ammaandarra timida waa la cararnay dibaddaan la aadnay dibaddii markii ammaandarra ka timidna haddana hadda meelo qaarkood meelaan ula cararnaan laanahay ama waaba la soo noqonnay xooluhu waxay macno samaynayaan meel neg oo degan oo nidaam iyo sharci iyo qawaaniin ka jirto markaad ku haysato ha ku yaraadeen hadday doonaan markaasay macno la leeyihiin dhadhan la leeyihiin xoolaha dalkan uu leeyahay ee dibadda jiraay ee dadka ganacsatadahan waxaan ugu baaqaynaa in dalka dib loogu soo celiyo madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kale tilmaamay in magaalada muqdisho ay tahay xarun ummadda soomaaliyeed u wada dhexaysa waxaana uu sheegay in dowladda federaalka ay ku dadaalayso dhinaca cadaaladda islamarkaana ay jirto hanti badan oo muqdisho looga haystay dad soomaaliyeed oo maanta mar kale dib loogu celiyey waa muqdisho waxa dadka dhan ka dhexeeya oo qof kastana uu maalgashaday horay u maalgashaday haddana uu rabo inuu maalgashado waajibna ay tahay in duruufahaasi la abuuro oo qof kastoo soomaali ah oo dhinaca uu ku lahayn uga lahaan karo kaan hore ugu lahayn hadda uga yeelan karo dhinac uga qabsan karo xarunta fiisha guberno ee maanta madaxweynuhu xarigga ka jaray ayaa markeedii ugu horreysay kun sagaal boqol labaatan iyo toddobadii waxaa dhisay dowladdii talyaaniga ee xilligaasi jirtay waxaana kun sagaal boqol iyo lixdankii lagu wareejiyey dowladdii soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofonka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga sanadkan hijiriyada kun afar boqol lix iyo soddonka oo ku beegan sanadka milaadiyadda ee labada kun shan iyo tobanka ayaa muslimiinta ku nool dunida waxa ay haatan ku guda jiraan toddobaadkii ugu horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil cibaado bil laga soomayo cuntada cabista iyo waxyaabaha kale ee la xarimay inta bishan lagu guda jiro laga bilaabo fajarka ilaa iyo qorraxdu ka dhacdo muslimiinta ayaa usii diyaargarooba bishan si ay uga faa'iidaystaan waxay bixiyaan sadaqo waxaana ay ku xasuustaan gaajada iyo dhibaatada laga yaabo in qof kale oo muslima uu ku jiro xitaa xilliyada aan soonka ahayn haddaba macluumaadka la xiriira bishan barakaysan iyo fadligeeda ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna martida mikrofonka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota dalkan maraykanka sheekh cabdiraxmaan marka ugu horeysa kusoo dhowow barnaamijka martida microfonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga wadhawahay colaad baaraka allahu fiik ramadaan kariim bal marka hore bal marka hore si kooban bishan ramadaan kaalinta ay kaga jirto eh, tiirarka islaamka eh, taariikhda bisha ay ku leedahay islaamka dhexdiisa iyo sida lagu waajibiyey haddaad marka hore noo soo koobto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آه، بشهر رمضان وحكمت تحي تيرك إسلام كشنطة سيد النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت آه، إلهي سبحانه وتعالى تيرك ووين كم تحي وحا إلهي نوشي إن عباده آه، madihii horena lagu waajibiyey oo ahayd cibaado soo socotay taariikhdeeda soo jiri jirtay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun yaa ilahay yiri subxaana watacaala dadka la rumeeyo waxaa lagu waajib ku waajibiyey soomka sidii ummadihii hore loogu waajibiyey marka ummadihii hore sidaanoo kale u ahaa sida ramadaanka annaga hadda soddonka beri mise waa ka duwanaa yani culamada waa ka hadlaan laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay guud ahaan in cibaado ay tahay taariikhdeeda ay qadiimta ilaahay subxaana watacaala ku waajibiyey ummadihii hore ilaahay ku farad yeelay subxaana watacaala sida ilahay uu leeyay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun saasa ilahay subxaana watacaala marka bisha ramadaan ilaahay subxaana watacaala waa bisha weyn ilaahay noogu naxariistay subxaana watacaala wabilahi towfiiq marka iyuu soonku waajib ku yahay marka la gaaro oo bisha barakaysan ee ramadaan ay dhalato laga bilaabo bismi illah alxamdu lilah sala allahu ala nabina maxamed waali sal ajmaciin waxaa soonku uu ku waajibaa dabcan qof kasta oo muslim ah oo qaangaar ah oo kari kara oo aan yani musaafirna ahayn mariidna ahayn qof kastoo muslim ah markaa gaal ku waajibi maayo oo caaqil ah qofkii waa la kuma waajibayo soon oo kari kara inuu soomo waxaa meeshaa ka baxaya dadka cudurdaarka leh inay furaan oo loo ogol yahay sida ilaah yiri subxaana watacaala faman kaana minkum mariidan oo calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar waana inuu mumayaz yahay wax kala sooci kara waa ka asaxaya qofka mumayazka mumayazka ah laakiin wuxuu ku waajibaa qofka muslimka ah oo caaqilka ah oo qaangaarka ah oo kari kara ah cudurdaar maaragtay kari kara inuu soomo marka wa waa gartay laakiin ma jiraan dad loo cudur daaray iyagoo laga yaabo inay caafimaad qabaan haddana loo cudur daaray inay soonka iska daayaan oo- ama ay kafaara gud ku s- la yimaadaan oo ay eh, waqti kala soomaan ama qileeyaan ilaahay subxaana watacaala siduu yidhi allah caza wajal kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaaman macduudaat ilahay markaa wuxuu yidhi dad ayuu sheegay wuxuu yihi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar qofkii xanuunsan ama safar ku jira eh, ha ha sooma maalmo kaleento marka dadka loo cudur daaray eh, dad waxaa jira soonkii uu ku waajibay laakiin markaas aanan soo aan markaas uusan waajib ku ahayn Eh, waxaa ka mid a qofka musaafirka ah eh, hadduu safar ku jiro waxaa soonka waa ku waajib laakiin maalmo kale intuu soomaya markaasna yani ada ahaan lagama rabo marka Eh, waa loo ogol yahay qofka eh, musaafirka ah haddii uu eh, safarkiisa uu yahay safar eh, hadduu soonka dhib u keenayo eh, oo uu mashaqo ku keenayo dhibaatana uu keenayo inuu afuro ayaa laga rabaa eh, inuu soomo ma aha hadduu safarkiisa waxba ka dhibaynin oo uu fiican yahay oo uu ku soomi karo waa soomayaa dhib ma laha siday saxaabadu yidhaahdeen yani waa safar baan ahayn fa mina asaa'im wa mina almuftir nabigana caleyh isalaatu wasalaam iduu safar la yahay ayuu soomi jir siday saxaabadu yidhaahdeen waxaan anagoo waxaan safar baan ahayn marka waxaa naga soonaa keliya nebiga iyo cabdullahi ibnu rawaxa marka safarka qofka waa loo ogol yahay inuu afuro waxaa kaloo loo ogol yahay qofka xanuunsan haddii xanuunka uu yahay xanuun laga bogsan karo xanuunka marka qofka xanuunka hayo intaad xanuunka ku jirta ilaahay waa kaa dib dhigay subxaana watacaala biraxmatihi maalmo kaleenta oo soono ilaahay subxaana caafimaad qabto ayaa ilaahay subxaana watacaala ku ogolaaday haddii xanuunka uu yahay xanuun aan laga bogsanaynin sida cudurada la yaqaano aan laga bogsan hadduu yahayna qofka waxaa ilahay leeyahy subxaana watacaala wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacamu miskiin kuwa karika mashaqa yani waxaa laga rabaa fidyo waxaa kaloo loo afurka loo ogol yahay qofka waayeelka ah oo isagu da ah yan aan kari karin inuu gaajoodo maxaa yeele caruur buu noqonaya qofka ribambinata ayaa la yidhahda qofka ilmuhu ku noqonaya markuu waayeel noqdo ma xamili karo marka ilahay waa ka dhaafay subxaana watacaala waxaa laga bixinayaa fidya ayaa laga bixinaya isagana isagana waa iska afuraya fidyadaasa booskii u gelayso waxaa kaloo loo afuraya sidoo kale qofta uurka leh ama qofta noojinaysa iyada iyadana waa loo ogolaya inay afurto insha allahu tacaala dadkaas oo dhan waa dad loo ruqseeyey inay afuraan axkaam gaar ahna way leeyihiin oo ah in ay ama ay qadeeyaan ay bixiyaan ama qaarna waxay bixin karaan fidya sida culamada qaarkood yidhaahdeen sida hadda qofka waayeelka ah gabadha xamilada gabadha nuujinaysa iyadana aqwaal ahli cilmi way jiraa waxyaala hadalla ay ka yidhaahdeen qaarkood yidhaahdeen haddii ay iyada lafaheeda u baqaysa keliya hada keliya laga rabaa haddii canuga u baqaysa waxaa laga rabaa qada iyo fidya inay bixiso qaar waxay yidhahdeen culamada fidya keliya laga rabo waxka lagama rabo hadalkaasna waa hadal xoogan maaragtay insha allahu tacaala marka qada keliya laga rabaa gabadha xaydka qabta ama diiga umusha waa laga rabaa inay soomkii qadayso caaisha radiallahu canha waxay tihi kunaa nu'maru biqadaai soom walaa nu'maru biqadaai salaa salaadana lama amri jirin inaan qalayno laakiin waxaana la amri jiray in soonka aan qadayno wa waa gartay aad baad umahadsantaha sheekh haddaan usoo noqonno dhinaca fadliga bishan oo kale waxaa lagu jiraa tobankii ugu horreeyey ee ramadaanta fadligan tobanka hore maxaad nooga sheegi kartaa oo oo aada la wadaagi kartaa dadka ku dhegeysanaya bisha ramadaan fadligeeda aad buu u weyn yahay bishan waa bil ilaahay subxaana watacaala uu dadka naarta ka xoreeyo waa bisha ay ku jirta habeenka leylatulqadriga ah wuxuu yihi nabiga caleyh isalaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka ku yaal kulu camali bni aadama lahu alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabcimiyata dicf camal kastoo bini aadamka isagaa iska leh ilaa halkii xasana toban ayaa loogu gudaa ilaa toddoba boqol oo jeer ayaa loo laablaabaa ilahay wuxuu leey qaala lahu caza wajal ila sawm soonka may fa inahu lii wa ana ajdii bihi soonka anaa iskale anaana gudaya buu ilahay subxaana watacaala inahu taraka shahwatahu waطacaamahu washaraabahu min ajli yan shahwadiisii iyo cuntadiisii iyo cabitaankiisii wuxuu oga tegay daraadday lita'imi firxatan qofka sooma laba farxadood buu leeyahay firxatun cinda fidrihi markuu afuraayo oo uu farxo wa firxatun cinda liqaa'i rabbi markuu rabbigii la kulmaayo farxad ayuu leeyahay uu ku farxi doonaa soonkii uu soomay wakhaluufu walakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski qofka sooman afkiisa leelka saaran ayaa ka udgoon ilaahay adki agtiisa riixu miskiga marka xadiiska ka muuqdo yani fadli aada u weyn tobanka hore yani dabcan waa qofka cibaado wax gaaroo soo arooray ma jiraan laakiin tobanka hore waxaa la rabaa inuu qofka u diyaar garoobo oo cibaadadii xoojiyo oo uu nabiga caleyh isalaatu wasalaam habeenkii leylatulqadr wuxuu ka raadiyay tobanka hore tobanka hore uu ka raadiyay markaas inadi tadlubhu amaamaka la kaa raadinaysa waa kaa horeeya tobanka dhexoo ka raadiyey haddana waxaa la kaa raadinaysa waxuu ku jiraa tobanka dambe marka yani waxaa la rabaa qofka muuminka ah inuu ku dadaalo soonka maalintii iyo qiyaamka habeenkii oo ay buuxiyaan dadka muslimiinta ah masaajidda inta habeenada u horey way buuxiyaan laakiin in la iltizaamo oo tobanka aan lagu kala tegin masaajidka uusan faaruq noqonin oo shaydaan yani nafti aysan kaa xoog badinin iyo shaydaanka shaydaanku waa la xiraa bishan maradatu shayaatiin waa la xiraa oo ilaahay subxana watacala waa naga xiray jannada ardaheeda waa la fura abaabadeeda naarta waa la xira abaabadeeda waxaasoo fadli ahaa jiro marka in tobanka lagu dadaalo cibaadada oo aan masgaraynin qur-aan akhriskii iyo soonkii iyo taraawiixdii inaad tukatay inaad ku dadaasho tobanka hore ayaa la rabaa insha allah tobanka dhexna aad ku dadaasho sheikh dad badan oo dhegeysanaya barnaamijka ayaa laga yaabaa inaanay aqoon waxa buriya soonka ama naaqusiya ajirka soonka bal haddaad kuwaana noo iftiimiso bismillaah waxyaalaha buriya soonka dadka inta badan waxaa laga yaabaa inay gar inay yaqaanaan waxaa burinaya soonka qofka inuu wax cuno ama waxna cabo ilahay suu yiri subxaana watacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad min alfajri huma atimu asiyaama ila alleyl cunitaanka iyo cabitaanka uu qofka qaato waa jebinaya soonka waxaa jebinayoo kale soonka qofka inuu inuu cabitaanka marka nabiga alay slat slam wuxuu yiri hadduu qofka halmaamo waxba looma haysto waa inuu isagoo ula kaca oo xusuusta waa inuu cabaa waxna cunaa wuxuu yihi nabiga alayh salat slam man nasiya oo huwa saa'imun fa akala aw shariba falyutima sawma qofkii halmaamo isagoo sooman ama cab oo caba ama cuna soonka ha dhamaystira fa inama atcamahu allahu wasaqaah ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey cuninta iyo cabitaanka waa maalinta waa jibinaysa soonka waxaa kaloo jibinaa soonka mataga oo qofka uu kas isaga keeno nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yihi man daracahu lqay-u wa huwa saa'imun falaysa caleyhi qadaa qofkuu soo xambaaro matag oo sooman wax qada'aho lagu leeyahay ma jiro waman istaqaa'at qofkii ismatajiya falyaqdi ha qadeeyo waxaa kaloo ka mid a soonka waxa jibiya xaydka cadadii hadday ku dhacdo soonka waa ka jabaa gabadha iyo dhiigga umusha saasoo kale waxyaalahaasoo dhan way jebinayaan soonka waxaa jebinayo kale jimaaca qofka xaaskiisi inuu u tago oo uu xaaskiisii nahara ramadaan inuu u tago way jebinaysaa waana aad bay u culustay arrinka waxaa laga rabaa haddii saa ku dhacdo inuu qada iyo kafaara gud la yimaado addoon inuu xoreeyo ama laba bilood oo isku xigta inuu soomo ama inuu lixdan miskiin quudiyo markaa taana way jebinaysaa soonka waxyaalahaasoo dhan way jebinaya soonka waxaa kaloo jebinaya soonka qofka inuu shahawo iska keeno haddii shahawadii uu iska keeno soonka waa ka jabaya hadduu taataabasho sameeyo oo yacni reerki xaaskiisi taataabto waxa oo shahawadii isaa uga timaado isagana soonkiisi waa jabaya waxyaalahaas oo dhan soonka way jebiyaan insha allahu tacaala waxyaala aan jebinaa jiro sida indhakuulka iyo daawada isha isaga shubta iyo daawada neefta qofka u qaata iyo irbadda aan nafaqada ahayn oo qofka jirka uu ka qaato waxyaalahaas iyo faxsiga tibiga ah masala gabadhii haddii baaritaan lagu sameynayo oo wax maaragtay shay farjigeedii la geliyo oo lagu fiirinayo caafimaadkeeda ama lagu baarayo dhiiga yaroo lagaa qaado waxa kaloo jebinayo dhiigga uu qofka shubo oo dadku uu u shubo maalinta ramadaan dhiigga wuu shubaya waa xajaamadii nabiga alay slat slam wuxuu yihi afdal alxaajim walmahjuum kii la toobay iyo kii wax toobay labadaba waa ka jabaya soonka waagii hore ka wax toobayo afka ayuu gashan jiray waxaan uu ka toobayo dhiigga ayuu soo nuugi jiray laakiin hadda maanta waxaa laisku raacsan yahay dhiigga qofka uu shubayo waa jebina soonka laakiin irbada uu laboratoriga isaga qaada dhiigga yarka ah oo irbada looga qaada iyo waxba ka jebin maysa insha allahu tacala wa waa gartay sheikh arrin kale oo muslimiinta xilligan soonka aada ugu badan yihiin oo dhaqan wanaagsan oo muslimiinta lagu dhex arkaa bilaha kale ee kow iyo tobankana aanu ku badnayn oo laga yaabo in dadka ganacsatada ay dadka hantida ilaahay siiya ay ilowsan yihiin bilaha kale bishan ay ogaadaan ayaa ah sadaqada marka maxaad maxaad nooga sheegi kartaa marka xiriirka ka dhexeeya sadaqada ama gacan furnaanta iyo bishan ramadaan sadaqada iyo acmaasha beriga acmaasha samafalka waa la waa la ji waa la jibaaraa bisha ramadaan sadaqada gaar ahaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa la laga wariyay in in kaana rasuulullah sal l slam ajwad annaas nabiga waxaa kan ugu deeqsisan dadka oo dhan midka ugu deeqsisan u ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalam kana ajwada ma yakunu fi ramadaan waxaa la yidhi maalinta ugu deeqsinim badan yahayna waxay ahayd bisha ramadaan xiina yalqaahu jibriil fa yudaarisuhu alqur'aan marka uu malaku jibriil la kulmo oo qur-aanka isla daraaseeyaan qala rasuulullah sal l slam ajwada من أجود بالخير من الريح المرسلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي واكا ديخ سنة دبيشة روبك إيا خيرك وده مركا لكل ملك جبريل marka bisha ramadaan waxaa la rabaa inuu qofka naxariisto oo wax bixiyo oo bisha ramadaan dadka afuriyo qofkii wax afuriya man fadara saa'iman hal qof qofkii afuriya wuxuu la mid yahay soonkiisa ajarkiisu helaya marka shan qof haddaad afuriso shan soonaad soontay adiga shan qof soonkoodii ajarkoodiia lagu qoraya labaatan qof haddaad afursa labaatan soonaad soontay labaatan iyo kow soonaad soontay kaadii marka lagu daro marka iyadoo ajarkii aan laga dhimaynin marka qofka sadaqada waa bisha ramadaan waa inay noqotaa bishii xiriirinta iyo bishii biriga iyo bishii maaragtay agoonta qaadideeda iyo dadka masaakiinta jamciyaadka khayriga ah in maaragtay lagu kaalmeeyo lagu furo loo la siiyo amwaasha oo si ay dadka u afuriyaan masaakiintan wax u gaarsiiyaan marka bisha waa bisha waa shahru juud waa shahr waa bishii qur-aanka waa bishii sada sadaqaadka waa bishii salaada intaasoo dhan qofka maalintiina uu sooman yahay habeenkiina qofka uu salaad taagan yahay sadaqadiina uu bixiyo yacni qur-aankiina akriyo dikrigii ilaahina badiyo ictikaafkii sameeyo habeenkii ku dadaalo leylatulqadarka waxaasoo khayr oo dhan waxaa waxay biyo shubanaysaa in ilaahay uu naarta kaa xoreeya subxaana watacaala bisha ramadaan ilahayna hanagu daro caza wajalla kuwa bishaa naarta laga xoreyn annaga iyo ehelkeen aadaad umahadsantaha sheekh ajar iyo xasanaad aan lasoo koobi karin allaha kaa siiyo inta dhegaysatana kuwii anfac allaha ka dhigo marka aad baan kaaga mahad celinaynaa mar kale ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa mahadsantaha insha jazakallah khayr calaa intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna martida mikrofonka ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay bisha ramadaan waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sadiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota dalkan maraykanka intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaal xasan oo idin leh ramadaan kariim wahagaag halkaad naga dhegaysanaysaan weliba idaacadda v o toos idinkaga imaanaysa magaalada washington ee haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahre ciidan nuur
ramadaan kariim dhegaystayaal wacan oo wanaagsan baan idin leeyahay waa barnaamijkeennii caweyska washington ee ugu horreeyey bishan barakaysan ee ramadaan ee sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka aynu isku maqallo waxaan dhammaanbaa dhegaystayaasha iyo cid kasta oo maqlaysa baynoo rajaynayaa camal suuban iyo weliba caafimaadsan منتظرين بنترهب سابنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار barnaamijkeenna caweyska washington waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiiso badan waxaanan ugu horraynba aan noo soo qadimayaa maanse kale oo ka mida silsiladii xiisaha iyo xamaasadda lahayd ee ayna macallin ciise dad badan baa sidii caadiga ahayd maansooyin aan kala dhicin oo tiro badan ii soo diray toddobaadkan kadib markii toddobaadkii hore carafaad sheekh axmed oo ah wiil dhallinyaro ah cood kar ah islamarkaana kalsooni iyo dhiiranaan badan ay ka muuqataa uu inoo soo gudbiyey maansadii uu ugu magacdaray meherkeedu wuu dhacay carafaad wuxuu sheegay in gabadhii lala aqalgalay oo uu guursaday khaliif xayir oo ah hal abuurkii inoo bilaabay silsiladan maansooyinka ah haddaba waxaan ka cudur daaranayaa inaanan soo wada gudbin karin dhammaan maansooyinkii ay dhegaystayaashu inoo soo direen waxaase nasiib u yeeshay faysal goohe oo ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuura faysal kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington waa mahadsantahay sara ciidla nuur magacaygu waxa weeye faysal maxamed ismaaciil faysal goohe waxaan joogaa waddanka germany gaar ahaan frankfort waana dhowahay sarai waxaan hayaa dee mareegta waan ku taxanahay oo si gaaraan ula socday silsilada hase aatee tanaan caawa inoo hayaa waxaa la yidhaahdaa meherkeedii muu dhicin waan gartay markaa garo oo waxaad eh, ay jawaab u tahay maansadii toddobaadkii hore uu inoo soo gudbiyey en, carafaad sheekh axmed marra waaxid maansadaasay daba socotaa saa si toosa saaxiibkay carafaad sheekh axmed ayay toos ugu tahay jawaab waan gartay dee waa tu waa adigiina inoo qaaday ambiilka inoo qaaday oo dee ambiilkeedii baynu ka daba tegeyna aynan nidhi maaragtay in gabadhii la guursaday iyo in kale waanu maaragtay soo baari doonaa ah geed baynu ka leenahay geed baynu ka leenahay waan gartay maxaad la soo kulantay gabadhii ma la guursaday eh, gaafkii ma dhacay guri ma la geeyey gabadhii gabadhii almara waaxid gabadhii ina macalin ciise ahayd waa kulanay haye ragga qeybde muna munagaaba u warranta laakiin anagu life baanu u kulanay waan gartay golley haddeera khaliif iyo colkiisii dee ina odhanayaan maaha maaha lagaa yidhi haye qoftii la odhan jiray ina ina macalin ciise waanu macallin.
kulannay Mhm.
ilaa markhaatiyadii baan wataa Bal- aan looguma murmin bal hadda inoo bilow faysalow waxayna odhanaysaa eh, sahraay maansadu sida tan maa weelo quruxda iyo madadaalo sheekadu waxa ay macaan tahay marka maansayahanadu maahmaaha dulucl iyo miisaan la garan karo isu meeriyaan oo madan la isu joogo oo miis lagu gorfeeyo oo midha yara ka gaar yahay waxse ay murgacataa madmadow ku beermaa marka ay maraatiyo amba mariyayo oo idhi meelahaa la yaacaan iyagoon midh keenayn wada muhindis sharafl iyo mahwiyaal ismoodaan waxaa degay masaalka mareegtuu khaliifuray midhah mooshinkeedu dheeraa muran baasalkeed yahay mudantii uu caashaqay muhda ee u gorongolay maag iyo xumaataa lagu miisayaa weli waan gartay qaar baa laga reebi laayahay gabadhii u qaar caashiqay baa laga reebi laayahay oo rag horaaba meelo kale gaadhay waan gartay maalin hore rag baa yidhi naag makhaayad joogto oo marduufyada dilaashiyo majo baasta weeyaan maantana kuwaa yimi madax goostay inantii iyadoon cidibo qabin yidhi waa la qabaa haye carafaad midhkaa tiri miidhiyaha warkaagii marxiis beena qirashada maqlay oo kamaan helin mari weyday maankii ku margaday odhaahdaa sidii ay musbaar tahay nafta way ku mudan tahay hashimaankayga gadeemo masaar bay liqday un baan maqli jiray baashii musbaar bay kugu noqotay marra waaxid haye murtiyahan haddaad tahay maansada godkeed hela maansada godkeed hela dhaqankii mudnaan jiray macnihiisa garan kara maareeyo xaajada markii uu maroorgalo ka midhbixiyo aad tahay madashuu ragjoogsado isaguun la magac dhabo inaan aan macsuum guurgelin meella ku ahayn lagu xidhin mas-uul qaba maxaad maanta noo tiri meherkeed ugu dhacay iyaba waa su-aale ha haye carafaad markhaatiga muduciga warkaaga iyo maragaagu waa been waana mala awaal dhaba ina macallin ciisena meherkeedu muu dhicin wayna madax bannaan tahay hadda midhkaa ma laynaga hubaa carafaad wuxuu ihi minxiis baan ahaa anaa arkay meel fog oo baadiyaabaa gabadhii la dejiyey meherkeediina waa dhacay Ah, waa la afduubay gabadhaa aad baa loo magax madax goostay waana daba soconnaa waan garta raadkeedaynu ku taagannahay adse maa taqaanide annagaa mar kulannay ee aan kuu macneeyo muuqeedu suu yahay sawirkaaga muujee maqaloo hasiidayn waa gabadh muxsinadoo edeb lagu mariimo sharaf lagu majeero milga loogu deeqo lafta meeldhexaad oo maariin casaan oo marka socodka laafiyaha u mushaaxda sida sheekh ahaa waabay hadaafaysaaba axsan caleyk haye ninka maalin halacsada marwe inay u noqotuu mar kastaba ku taamaa wayna madax bannaan tahay mar kaleeto waxay tahay aan idiin macneeyee ninka maraqa xuushiyo maqaar maqashii riyaha iyo maqaar ugu yabo how ma geydaa lagaa yidhi de hadda wixii uu haystuun buu sheegay inan kuyama taasi ma- hayntu maceebba en faysal gooho gabadhani gabadhani maqaarkaas iyo maraqa xuunshada maaha mid geydaa masayrlaha ku qaysee mar kastoo la joogaba m- maanta yaad is aragteen raad baa halkeer maray muraa munaa eraya igu tiri mabdiciisu uu yahay ma rabtaa lagaa yidhi adna ha u muraaqoon sida ruux ma keekiyan marba mooshin ha u qorin miidhiyaha ha taagnaan ina macallin ciisena annagaa mar kulannay maandhow iskaga hadha markaad soo kulanteen waxay kuu sheegtay inaanay gabadhii guursanin oo weli gashaanti tahay inaayan guur inaayan guursane ay guursuga tahay lana madax goostay waan gartay munaa mu- munaa raggaa u waranta saaray war munadaasaan ka khaati ka joogaa maalinba warkay rabta soo sheegayse
waa laga yaabaya dhegaystayaal waxaad moodaa in xaalku marayo bareejay ku dhammaan haddii carafaad yidhi waa la guursaday faysalna uu yidhi lama guursan gabadhii oo anaa la soo kulmay waxaan leeyahay almiidaan waasac gegidu way inoo furan tahay qof kasta oo haya maanso amaba soo diyaariya labadaasi wiil si loogu garqaado islamarkaana xaajada inoo soo hubisa labadooda kii war saxa soo helay gabadhii in la guursaday iyo in kale bal toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii anba qaadi doonaa waxaanad mar kasta nagala soo xidhiidri kartaan emailka somali at v o n news com adigoo ku soo qoraya magacaaga iyo telefoonkaaga ciwaano uga soo dhigaya caweyska washington رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترقب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب mar kale ayaan dhegaystayaal idin leeyahay ramadaan kariim waxaa caawa istuudiyaha igu weheliye maxamed cabdi sandheere oo v o eda ka tirsan sandheere wuxuu inoo hayaa dhacdooyinka shilalka dhacay xilliyo isku mida amaba u dhacay si aan looga qaateen ahayn bal ka soo qaad laba baabuur oo keligood ku nool gobol dhan dulka ilaahay ballaadhiyey intay ka soo baydheen labadoodii isku dhacay intay iska hor yimaadeen bal haddaba shilalkaasi ay warbaahinta caalamku wax ka qoreen qaar ka mida haynala wadaago maxamed Ee, dhegaystayaashana waxaan ka codsanayaa inay noo soo gudbiyaan dhacdooyinkaasi isku midka ah ee dunida ka dhacay inta ay hayaan Ee, waran maxamed oo adigu inoo bilow waayo zahraay eh, taariikhdu markay ahayd bishii julaay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii ayaa wiil dhallinyaro oo toddobiyo toban jira waxauu soo kaxaystay mooto iyadoo la joogo magaalada hamilton ee jasiiradda bermuda ee u dhow dalka maraykanka waan garta Eh, ninkaa dhallinyarada waxaa lagu magacaabi jiray ericson eppen markii uu mootadii soo kaxaystay ee uu waddadii soo dhex galay ayaa waxa ay isku dhaceen oo jiidhay taxi waday eh, qof rakaaba waan garta marka waxaa la yaab keliya waxa weeyaan in sanad kadib isla July- goobtii isla goobtii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatankii in isla mootadii ruux wataa uu soo maray waddadii waxaa aad loola yaab waxay ahayd in mootadaas uu waday walaalkii oo ka yar oo markaa isagu noqday da'da toddobiyo toban sano waa da'dii walaalkii ku dhintay waan garta isla waddadiibu soo maray isla tagsiilihii oo wada isla qofkii rakaabka ee maalintaa saaraa ayaa haddana ku dhacay wiilkii kalena halkaa ku dilay marka laba wiiloo walaala ah oo da'doodu ahayd mid walba sanadkii uu joogay toddobiyo toban jir toban jir goob qura uu baabuur tagsihii ku wada jiidhay Goob- tagsiilo qurahii jiidhay tagsigu xilligaa uu shilka gelayay mid walbaba hal qof baa saarnaa qofkuna waa isla waa isagii isla isagii taariikhduna waa julaay bisha toddobaad ee sanadka ah la yaab Ar- laba arrimood oo isku yimid oo cajiib ah.
Mhm.
dhacdo kale iyaduna zahraay taariikhda marka dib loo noqdo arrinta xiisaha gaarka ay lahayd waxa weeyaan in sanadkii kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sagaashankii gobolka oo ahaa ee dalka maraykanka oo Mhm.
gobolka hadda ay soomaalidu ugu badan ee dalka maraykanka ka degan tahay Mhm.
la yidhi in gobolkaasoo dhan ay joogeen laba gaadhi oo keliya Mhm.
ay waddada mari jireen Mhm.
marka maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday in labadii gaadhi ayagii isku dhaceen haye waa gobol dhan oo waddooyinka intaasoo maarata dhulkaas baaxadda weyn leh laba gaadhi kala laba joogaan gaadhi keliya joogaan labadii gaadhi inay labadoodii shil wada galeen maalin marka waa arrin iyaduna eh, cajiib ahayd sheeko eh, xiise leh oo tani ay soo xasuusisaa waxay ahayd ninbaa wuxuu soo galay eh, sinimo amaba shaleemo oo hal qofay ku jiro haye oo dee kuraastii kaloo dhamma ay wada bannaan tahay Mhm.
filimkii oo socda ayuu yimid qofkii eh, keliya ee shaleemada ku jira intuu daba fadhiistay Mhm.
ayuu ku leeyahay waree hebelow sidan iga yara dheh iga yara waycaan shaleemada daawadeen iga yaro leexo iga yara leexo haye iyadoo kuraastii kaloo dhammi ay bannaanta marka marka sheekadan ree hooyo ay soo xusisay kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sagaashankii Mhm.
iyadoo laba gaadhi oo keliya ay waddada marayaan oo ay eh, gobolka oo dhan joogaan Mhm.
in labadii diraw la isku dhaceen waa wax la yaab leh ee runtii dhacdooyinkaasi ee waxaa jira qaar ka mida ee dadka dhegeysta barnaamijkan caweyska washington oo maxamedow iyaguna een, inoo soo diray qaar ka mida dhacdooyinka ay xasuusan karaane isku midka ah Waan gartay.
Een, mid ka mida marka dhegeystayaasha v o edu wuxuu yidhi waxaanana idin hayaa dhacdooyin isku mida oo ay wadaagaan labada madaxweyne ee dalka maraykanka iyo wadanka kenya wuxuu yidhi labada madaxweyne ee kenya iyo maraykanka kala xukuma waa mase barack obama madaxweynaha maraykanka iyo uhuru kenyatta madaxweynaha kenya labaduba waxay dhasheen sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii wuxuu yidhi labadooda xaas ee ay labadaasi mas-uul kala qabaan waa michelle obama iyo xaaska een, madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo lagu magacaabo margaret kenyatta inay labadooda magacba ka bilaabmaan xarafka m amaba ma waan gartay isla wuxuu yidhi labadooda xaas waxay wadaagaan labaduba inay dhasheen sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii wuxuu yidhi dhegaystahani een, labada madaxweyne madaxweyne obama uu yahay madaxweynihii afar iyo afartanaad ee dalka maraykanku yeesha gartay halka uhuru kenyattana uu noqday madaxweynihii afraad ee dalka kenya kii afraad iyo kii afartan iyo afraad bay maaragtay een, xaggana way iskaga dhow yihiin buu yidhi afartan baa laga badan yahay eh, kenya kenya laga badan yahay Mm.
dhagaystahani wuu sii waday wuxuu yidhi labadooda magacba ma laha laba magac oo muujinaya christianity-ga ama waxa ay aaminsan yihiin diintooda waan gartay wuxuu yidhi labada ninba waa laba nin oo dhalasho ahaan ka soo jeeda asal ahaan dalka kenya waan gartay dhacdooyin noocaasa ayuu qaaday weliba dhageystahani wuxuu yidhi inkastoonan anigu taasi aad u wada hubin labada madaxweyne waa dharar isku mida ayay leeyihiin buuri ha taa waa runta Eh, in dib loogu noqdo leega cabirkooda Mhm.
Eh, obama anila dheer saasaan ana qiyaasayaa inuu waxoogaa yar ka dheeryahay oo aan badnayn waan gartay aad baanan ugu mahad celinayaa dhegaystahaasi oo magaciisa la yidhaahdo axmed ismaaciil xasan sida deg dega ah ee uu noogu soo jawaabay iyo weliba dhacdooyinkaasi labada madaxweyne ka dhexeeya ee uu nala wadaagay يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام weli barnaamijkeena caweyska washington ayaynu bartanka kaga jirnaaye qaybtanna waxaa marti noogu ah fanaanada weyn sahre axmed maxamuud sahre halgan oo ah fanaanad caana oo fanka soomaalidana ku biirtay bilowgii sideetamaadkii sahra ku soo dhowow barnaamijkeena caweyska washington aad baad u mahadsan tahay sahra ciidle adigii idaacadda si sahra bal si kooban waxaad noola wadaagtaa taariikh nololeedkaaga oo kooban ah aniga magacaygu waa sahre axmed maxamuud Een, waxaan ku dhashay magaalada hargeysa taariikhdayda waxaan ahaa ardayd eh, dhigan jirtay dugsiga waraaba salaan markii dambena dhigan jirtay dugsiga faarax xumaar waxaan ahaa dhalinyaradii fanka aada u jeclay kooxdii danan baan ku biiray Eh, intaanan kooxda danan ku biirin horta baaskaan ciyaari jiray markaasaan arkay in dhinaca kale een, fanaaniini jirto oo kaman lagu tumayo ayaan arkay waan Een, markaa sidaa awgeed baan idhi maxay haydaya waxaa ka fududba orodkan la ordayo la xiiqayo fankan la tumayo waxaan yara macaan marka xa- saasaan ugu biiray fanka goortaa Markaasaan fankiga ka bilaabay waan gartay goorta aad markaa ku biirtay kooxda danan goormay ahayd sahra haddaad taariikhdii xasuusato Si adigu waa eighty eighty two a- ayaan u malaynaya inay ahay eighty two-gii kun sagaal boqol iyo labiyo sideetankii ha mise laakiin form two baan ahaa waan gartay marka een, adagoo kubadda dhinacan ku ciyaara oo baasketka garoonka timacadde ayaad markaa een, eh, haddana dhinacii kale waxaad ka war heshay ina music lagu tumo oo fanaaniintu marka ay ay le- leeyihiin koox Een, wax markaa kooxda danan may samaysinayna waa la sameynayay markaas waan isaga waxaan ku yidhi waxaan doonaya inaan heeshe bahalladan maad ii tumi kartaan marka waxaan u tegay allaha u naxariisteen nin laodhan jiray maxamed cabdi xaashi xuuro ayaan u tegay xuuraa dabadeedna i- ee igu yidhi een, waxaa kuu tumaya cabdiyare cabdiyara markaa ii tumay hees qaraamiya heestii heestii qaraamiga ahayd baan qaaday masii gudahay waad heesi kartaa heesta markaa horaad usii Ah, xafidsanay marka cumar dhuulaan markayga horeba iska jeclaa Mhm.
dabadeedna maxay ahayd ayaana hees cumar dhula qaraamiyo aan tegey ceelasha baryo baryana tegey ceelasha baryo buhood le heestaasaan ku gala kaanu jirbuhayo heestaasaan ku galay yaa salaam Degmada haddaad taa qaadi karto eh, maxay ahayd waad geli kartaa waan gartaa markaa hees leexa fidsiye waa taha
markaasaa hees hees hees leexa fidsiiyey marka heestaas waxay noqonaysaa taadii adiga kuugu horreyseed adigu lahayd ha heestii heestii iigu horreysay bay ahayd haya marka inan baa layla xafijiyey axmed meraa axmed amarigaa waxaa la odhan jiray axmed curri iminka axmed keysi ku magaca dheereed abduay gudegan yahay axmed baa dabadeedna aad heestii Markaa wada Axmed qaaday baa anagaana la xafijiyey Mhm, ha mhm.
ha, heestaasi markaa ma ka mid waxay noqotay ahayd- markaa sehraay heesaha aad duubtay ee ee kuu hirgalay may kama mid ahaa malamarka ilaahay waan gartaa Eh, kadib markaa horaad uga waana- sii socotay kooxdii way samaysantay dad badan baad markaa isugu imaanaysaan sidan qiyaasayo dadkii wax fanaaniin oo imika aad ka xusi kartaa ma jiraan kooxda danan aa wada bilowdeen anigu kooxda danan dadkii aan wada bilownay waxaa jooga em, kaysaa jooga cabdi haybalaamad baa jooga madad baa jooga dadkaasaan wada bilownay dadkii eh, ina nimco nuur la odhan jiray iyadoo allahi raxmo way dhimatay dadkii heesi jiray markaas joogay waxaan ka garanay waa wakti hore moogtaa waan gartaa ha markii dambe waxaa nagu soo diray anigu kooxda markii aan ka eray jaale cali xasan iyo Mhm, ayaa kusoo biiray halkii halkii baan kasii wado koox la odhan jiray jalaan daawud baan ku biiray mhm.
Een, maxay haydeen markaan kooxda in yar ku jiray allah u naxariistay axmed gacayte ayaan la duubay albam markaas dhowr heesood oo qaar uu axmed gacayte codeeyey iyo qaar eh, cabdinaasir codeeyey aduu laba heesood baan axmed gacayte wada qaadin laakiin heese kalena way ku jireen oo aan albamka ku lahaa waan gartay Eh, eh, markaa he- heestii aad axmed gacayto wada qaadayseen heesihii aad wada qaadayseen mid ka mid a oo aad noo soo qaban karto oo aynu ku bilaabi karno barnaamijka maadaama bilowgaagii fanka ay ahayd haa waxa waxay ahayd maxay haydeen inkastonguyal hore gacma saar lahayno cishqigaha ku gaasiray gudubuu inoo helay markii aad gadoonteed gey kale u dhooftee faraskaagi gaabsheed igaraabi waidaan
gooyay wacadkee edan anigu joogiyo aan go-aan ku siiye geesaan la noolo gabana aban leeye gaabsashee kadaado adigiyo garadka
waa hagaag barnaamijkii caweyska washington ayaa dabcan intaasi aan ku dhaafaynaa sahare ciidla nuur ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa ciddii uu seegayna dabcan waxay goordhow ka daalacan doonaan website-keenna v o a somaly com lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda intaanaan soo gabagabayn haddii qodobkii wararka ugu waaweynaa aan idiin sheegana waxaa ka mid a ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada bileyska soomaaliya ayaa maanta ku dhintay weerar maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ku yaala degmada afgooye ee dalka soomaaliya sidoo kale tuulo lagu magacaabo god doofaar oo afgooye afar- afartan kilomitir u jirta ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku dhinteen ciidamo militariga soomaaliya ka tirsan kuwaasoo la sheegay in ay daba socdeen ciidamada al-shabaab ee saldhigga afgooye soo weeraray magaalada beledweynena niman hubaysan ayaa maanta waxa ay diil ku fuliyeen ama diil ku u geysteen nabadoon caanka ah magaaladaas oo lagu magacaabo muumin barre cabde guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo intaasaan idinkaga tegayna intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.